bulshada ku dhaqan deegaanka higlaale ee gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug ayaa ka cabanaya biyola-aan baasan oo saameyn weyn ku yeelatay noloshooda intuu socday kormeer oo halkaa ku tegay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug mudane bedel liibaan maxamed waxayna dadka deegaankan si qoto dheer uga warbixiyeen dhibaatada haysataa ee la ku aadan helitaanka biyo nadiifa dadku deegaanku waxay sheegeen in biyola-aantan ay horseeday in xoolaha ay ka dabar go-aan halka haweenka iyo caruurtuna ay khatar ugu jiraan in xaalad halis ay wajahaan meeshaani deegaanka higlaala la yidhaahdaa meeshaan waxaan annaga dowladda cabashada u gudbisanay waxaan rabnaa haddii laha idmo meeshaani waa deegaan aada u ballaaran dadkeedu aada u ballaaran yahay oo baraaga u badan dadkeeduna ay xoolo dhaqato u badan yihiin marka waxaan rabnaa meeshaani waxaa ka jirta biyoyari aada u badan baraagahaas ayaa la nacfiyeystaa markii rooblaani dhacdo baraagahaas way way iska waxaysmaa marka baahideena koowaad maantay waa biyo higlaalaa la yidhaahdaa waxaa degaa cido konton iyo boqol iyo konton reer meelahaas dad abaa dega hal qoys ahaago kama deganaa waxaana looga guura biyola-aan darteed haddii ilaahayd maayo xoolihii markii wax laga gada la waayey markii la waayey iyagaa inta laisku gada biyo loogu keeni jiray haddii alla idmahayo waxaa la ysaga raray ciddii biyola-aan awgeed baa loo raro waxaa loo raray meelahaas wargalo iyo hawooyinkaas baa laysaga dhaweeye waxaale waxay ku baktinayaana ku baktiyeen waxay ku noolaanayaana meelay wax ka gaaraan ha layskaga raro maanta waxaa noo yimi rag gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug oo dhankiisa ka hadlay cabashada dadkan reer miyiga ah ee deegaanka higlaale ayaa sheegay inka maamul ahaan ay ka jawaabi doonaan cabashada ay qabaan waxa uuse sheegay in ay galmudug ugu baaqayaan gaar ahaan wasaaradda ku shaqada leh in ay si deg deg ah uga jawaabto arrinkan ku aadan biyola-aanta ka taagan deegaanada fog ee miyiga gobolka mudug arinta la xiriirta aadinku aad ka cabateen runtii waxaan rabnaa fariintaas cid kasta oo dowladeed iyo qof kastaoo mas-uuliyad haya waxaan rajeynayaa insha allah baaqaasna waa gaari doonaa inuu cid kastaoo mas-uuliyaddeeda doorkeeda qaadata maamulka gobolka wuxuu leeyahay uqareemid uqareemiddaasna waa qaadanaynaa dhammaan instituushinada ku shaqada lana waa gaarsiin doonaa aad iyo aad waana waxaa uga macdanayaa dhallinyarada sida maamulka higlaale iyo deegaanka guddoomiyaha wargalo runtii dadaalkoodana aad iyo aad uga mahad celinaynaa codsiga ah in meeshaan hadda aan taaganahay oo balligaa layidhi xalfad weynana lakaga sameeyo si ay anfac ugu yeelato oo barkadahan yaryarkaayo waxa weeye intaan dhowrka bilooda qalalahaya looga maarmo waa qaadaynaa cabashada ka soo yeerisa bulshada deegaanada miyiga ee gobolka mudug ee maalmihii ugu dambeysay ayaa sare u kacday in dhammaan cabashooyinka bulshooyinkaasi ay salka ku hayeen biyo la-aan